Isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Somalilan ee gobolka Saaxil Xasan Mataane iyo guddoomiyaha degmada Madheera Cumar Aadan Xuseen ayaa si wadajir ah xariga uga jaray xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee degmada Madheera. Munaasabadda xariga looga jarayay xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay ku-xigeenka duqa magaalada Berbera, xubno ka tirsan golaha deegaanka Berbera, odayaal dhaqameed, haween iyo marti sharaf kale. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka Somalilan ee gobolka Saaxil Dr. Xasan Mataane iyo guddoomiyaha degmada Madheera Cumar Aadan Xuseen ayaa si wadajir ah bulshada deegaanka ugu booriyay inay ilaashadaan xaruntan caafimaad oo loo dhameystiray agabka iyo shaqaalihii ka howlgeli lahaa.
Waa maalin weyn oo aynu ku guulaysanay adeeg muhiim ah oo aasaasi ah inaynu ku guulaysanno oon bartan maanta aynu ka furayno adeeggaasi maantana si rasmi ah inuu ugu bilaabmayo adeeggaas oo ah adeegga caafimaadka ee xaruntan madheera waxaa halkan idinkuugu diyaara reer madheerow shan iyo toban shaqaalaah oo idiin bixin doona insha allah adeegyada kala duwan ee caafimaadku leeyahay waxaan si weyn oo weyn aan ugu mahadnaqayaa oo aan u boogaadinayaa golaha deegaanka ee degmada berbera oo iyagu ah kuwa suuro geliyey in ay maxaa la ydhaahdaa degmadani ay u furanto maanta iyaga oo si buuxda gacanta ugu hayn doona haddii ay noqoto dawada haddii ay noqoto laydhka hadday noqoto dhammaan mushaaharaadka iyo wax kasta oo ay u baahato degmadani m c hka madheera oo ku biiri doonta diiwaanka caalamiga ah marka laga tago diiwaanka somalilan kuna biiri doonto diiwaanta u n ta wax kastoo aad xaq u leedihiin si uu liiska idiin soo maro hadday nafaqo tahay hadday adeegyo kale oo dee tallaalada tahay sidaasaan maanta ugu dhawaaqaynaa ma aha guddoomiye degmay leedahay iyo dawlad hoosey leedahay in ay deegaanka laydinka doorta ay wax ku waayaan lugta soo geliyaannu idin leenahay degmada waannu idinku soo dhowaynaynaaye waxbarashadii iyo caafimaadkiiba waa soo geliseen adeegyadii bulshada iyo waddooyinkiina soo geliyoo soo socdaan leenay ka soo dhowaada isku xuquuqna ha noqdaan inanka madheero ku nool iyo inanka berbere ku nool xaruntan caafimaadka ee xanaanada hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada magaalada madheera kuwaasi oo markii hore meel kale u aadi jiray